si korlanka qaada tayada aqoontiyaalka koraha iyo weliba degmada luug ee gobolka gedele ka bilaabay dhisowka harun usub oo niskajaarta masaajidii goobla barada doona ilmaga shareecada islaamka dhismaga macadkan usub ayay fulyahay ti mu'asasada hayaad foundation iyo weliba ku hadale hanakumada ilmaawdiin walgorodka degmada iyo sidoo kale guddoomiyaha guddiga hayaad ee degmada luug cumar buule sidaad u jeedaan macadkii waa la bilaabay dhismihiisii waad u jeedaan ciiddii waatana qolalkiina gadaal bay iga jireen waad u jeedaan dhammaan waxaan ugu baaqaynaa muslimiinta meel kastoo ay joogaan in laga qayb qaato dhismaha macadkan loogu talagalay in sare looga qaada barashada diinta islaamka macadka wuxuu ka kooban yahay saad u jeedaan toban qol iyo masaajid iyo musqulo iyo waxyaabihii loo baahnaa oo dhan jikooyinkii baa ku yaalla marka waxaa loo baahan yahay macadkan in laga qayb qaato dadka muxsiniinta ee degmada luuq ka soo jeeda gobolka geda ka soo jeeda soomaali meel kasta qof kastoo muxsin ah waxaan ka codsanaynaa in il raxme intuu ku fiiriyo meeshaan uu ka qayb qaato dhismaheeda hadda waa bilow insha allah waxaan rajaynaynaa inaad ka qayb qaadan doontaan jeebka u furi doontaan qalbiga u furi doontaan walna ilaahay baa mahadsan alxamdulilah walaalayaal meeshaan waxaa ujeeddada ay tahay inaan samayno madrasad iyo masaajid isku mataanaysan kuwaasoo la doonaya maarata in diinta islaamka iyo waxbarashada ubadka soo korhay sare loogu qaado sidaa awgeed dadka muslimiinta ah oo dhammaan caalamka ku nool iyo dadka soomaaliyeed oo muslimiinta waxaan ka codsanaynaa inay gacan lagu siiyaan waad ogtihiin waqti ayaa la iska joogaa xaaladaha way iska barakaysan yihiin annagana ilaahay ha noo fudeeyo mataqaanaa dhamaystirka arrinkan walaalayaal marka waa mahadsantihiin qof kastoo ka qayb qaatay qof kastoon ka qayb qaadanina asnagu wuu mahadsan yahay waxaan rajaynayna inuu ka qayb qaadan doono macadka xayaad waa sida xogtiisa linkugu sheegay halkan waxaa laga dhisayaa derbi iyo toban fasal oo maaragtay qolalkooda ay aad u waawen yihiin iyo masqulo iyo masaajid weeye xafiis inahaasuu ka kooban yahay guud ahaan dhismaha dhulka waa weyn yahay dherarkiisa waa boqol ballaca waxaa weeye waa afartan iyo xoogaa dhulkana intaasuu la egyahay oo wax walba ayaa geli karaa laakiin hadda bilowga as-aaska waxaan ku bilaabayna waa intaas wixii dambe waa lagu dari doonaa sida walaalaha iga horreeyey khayr allah siiya ay sheegeen waxaan codsanaynaa cid kasta oo khayr jecel inay kasoo qayb qaadata dhismaha macadka oo hadda bilow hood arkaysaan inuu socdo socodkan hadda uu socdo dhaqaalahan ku baxayo dad walaalo oo ehel ah ayaa maaragtay lacagtaa bixiyey waxaan leenahay ilaahi subxaana watacaala ajri iyo xasanaad ha idinka siiyo inta dambena waxaan rajaynaynaa inay dhammaasho tiranto waayo khayrku asagaa socdo cid kasta oo haddee khayrka ka qayb qaadatana sida walaalkii uu sheegay waxaa weeye waa khayr unbaa lagu bedelayaa waxaan leenahay wuxuu anfacayaa dhammaan deegaanka iyo dadka degan insha allahu hadduu ilaahay idmo iyo jilal ka soo kacay marka waxaan leenahay xayaad waa ka go-an tahay sida ay u bilowday inay wado macadkan insha allahu biidnillaahi kariim walaalaha muslimiintana waxaan leenahay idinkuna kasoo qayb qaata mahadkan cusub ee dhismashayla ka bilaabay degmada luog iyo horumaryo doona barashada diinta islaamka sidoo kalena koran qaadaw aqoonta iyaalka degmada luog ee gobolka gadaa